أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hornimo ugu doorka roon labaatan askari oo murtadiina ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday dagaal culus oo saaka ciidamada mujaahidiintu kula wareegayna gacan kuhaynta deegaanka masagawaay ee wilaayada islaamiga galgaduud kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa maanta sii daaya afar ka tirsan maxaabiista yuhuudda iyadoo xabsiyada sahaynada maanta laga sii daynayo ilaa ay laba boqol oo maxbuus falastiiniyiin ah koongareeska maraykanka ayaa wasiirka difaaca dalkaasi u ansixiyey gaal xag jir ah oo magacaabistiisu muran badan dhilisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiidaysay istishaadka laba faris oo ka mid ah halyeeyada mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta wafdi uu horkacayo waaliga wilaayada islaamiga iiraan ayaa booqday deegaan hoostaga degmada buga qudhe iyagoona adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada deegaankaasi ardayda mid ka mid a macaahida shareecada ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed ee kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe lajina ka socotay iyo maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga gadow shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin sabtiya taariikhda hijiriguna ay tahay shan iyo labaatanka bisha rajaba kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warkadda hurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan labaatan askari oo murtadiin ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday dagaal culus oo saaka ciidamada mujaahidiinta kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka masagawaay ee wilaayada islaamiga ee galgaduud haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalkii saaka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalkan uu ahaa mid agaasiman una dhacay sidii loo soo qorsheeyey ayay aroortii hore ee saaka ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen fariisin murtadiinta ay kaga sugnaayeen deegaanka masagawaay ee galgaduud halkaas oo ay dhibaato ka wadeen inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi lagu dilay sagaal askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay kow iyo toban kale oo isla murtadiin ah ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale dagaalkaasi ku gubay gaari booyad ah oo ay murtadiintu lahaayeen sida ayna u xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada mujaahidiintu waxaa dagaalkaasi mujaahidiintu ay kusoo qanimaysteen afar qori oo ak afartan iyo toddoba ah hal qori oo bkm ah dhowr matoor mooto fecom iyo agabyo kale oo militari dagaalkan ay saaka ciidamada towxiidka ku qaadeen deegaanka masagawaay wuxa uu qayb ka yahay howlgallada ay ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan jabhadda wilaayada islaamiga ee galgaduud ay kula xisaabtamayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee gobolkaasi looga dhigay qabuuraha bay ciidamo ka tirsan jabhadda wilaayada islaamiga ee bay ayaa saaka dhankooda dagaal kula wareegay fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo dagaalku uu ahaa mid agaasiman waxaa dhawaqa jabaqda rasaasta laga maqlayey xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo saraakiisha mujaahidiinta ayaa andalus u xaqiijiyeen weerarkaasi lagu dhaawacay shan murtad oo ku jira sargaal lagu magacaabo fergan oo ah taliyaha xerada la weeraray qanimadana waa hal qori oo ak afartan iyo toddoba ah gedo ciidamada mujaahidiintu waxay qarax ku weerareen guri ay degganaayeen maleeshiyaadka ridada booliska ee ku sugan degmada beled xaaw dhawaqa qaraxa waxaa laga maqlay meelo ka baxsan degmada waxaana dagaaladan ay ku soo aadayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sare u qaadeen weerarada ay ku dhiig bixinayaan cadowga isbahaysanaya ee ku soo duulay ku dhaqanka shareecada raxmaanka mahadsanida waa xasaan kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa maanta sii daaya afar ka tirsan maxaabiista yuhuudda iyadoo xabsiyada sahaynadana laga sii daynayo laba boqol oo maxaabuus falastiiniyiin ah sida uu ku waramayo xaarta cabduqaadir waxaa toddobaadkii labaad galay heshiiska xabad joojinta iyo midka maxaabiis isdhaafsiga ee u dhexeeya kooxaha muqaamada filistiin iyo maamulka gumeystaha yuhuudda xooga xaska cabinta ee filistiiniyiinta ayaa maanta oo sabtiya sii daayey ilaa afar ka mid a maxaabiista sahaynada ee lagu soo qabtay weerarkii toddobadii oktoobar afarta maxbuus ee la sii daayay ayaa ahaa dumar ka tirsan askarta sahaynada waxaana goobta lagu sii deynaya ka dhacay dhowlatus militari oo ay kasoo qayb galeen boqolaal ka mid ah dagaalyahanada muqaawamada iyo shacabka reer khaza maxaabiista ay maanta muqaamadu sii daayeen ayaa lagu soo bedelanayaa midkiiba konton maxaboos oo filistiiniyiin ah waxaana maanta la filayaa in ay sahaynada sii daayaan ilaa laba boqol oo muslimiin ah labada boqol ee lasiideynayo ayaa waxay wararku sheegayaan in boqol kuw iyo labaatan ka mid ay ahaayeen kuwa ku xukunaa xabsi daa-in halka kuwo kalena lagu xukumay sanado aada u fara badan oo xabsi ah waxay u badan yihiin saraakiil iyo askar ka tirsan kooxaha muqaamada filistiin kuwo badan oo ka mid ah ayaana kasoo jeeda magaalada khaza halka kuwo kalena deegaan ahaan ay u nisba sheegtaan dhanka daanta galbeed maalmaha soo socda ee sidoo kale la filayaa in muqaamada ay sii daayaan maxaabiis badan oo yuhuud ah halka xabsiyada yuhuudana laga sii deyn doono boqolaal filistiiniyiin ah oo muddo tobanaan sano ah u xirnaa cadowga kuwaas oo qaarkood la xoray sagaashamiyadii mahadsanida xaaris koongareeska xukuumadda aslamiiyadda maraykanka ayaa wasiirka difaaca dalkaasi u ansixiyey gaal xagjir ah oo magacaabistiisu muran badan dhalisay haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare koongareeska dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ansixiyey wasiirka difaaca cusub ee dalkaasi kadib dood iyo muran badan oo hareeyay magacaabistiisa ninkanoo lagu magacaabo bit hegsed ayaa lagu tilmaamay inuu yahay ruux xagjir ah oo qaba cadaawad ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta iyadoo qaar ka mid a xildhibaanada dalkaas ay sheegeen inuu yahay mid aan ku habbooneen jagadan loo ansixiyey mid ka mid a qodobada ugu muranka badan ee magacaabistiisa ayaa ahaa buug uu qoray kaas oo lagu sheegay inuu leeyahay aragtiyo xag jir ah oo ka dhan ah islaamka buuggiisa oo ciwaankiisu yahay dagaalka qarniga sida islaamka uu ugu wajahan yahay galbeedka ayuu ku sheegay in diinta islaamka ay tahay halis weyn oo amni taas oo dhalisay in muslimiinta maraykanka ku nool iyo ururada u dooda waxaa loogu yaro xuquuqda aadanaha ay ka hor yimaadaan magacaabistiisa ansixinta ninkan loo magacaabay xogayaha gaashandhigga maraykanka ayaa dhalisay dood ballaaran gaar ahaan marka laga hadlayo aragtidiisa ku saabsan naceebka islaamka iyo muslimiinta warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in hegsed uu caan ku yahay hadallo uu ugu gafeeyo muslimiinta iyo adeegsiga weedha dayasfold oo micnaheedu yahay allah baa doonay weedhahan waxaa lagu xasuustaa dagaaladii saliibiga ee dhex maray kirishtaanka iyo muslimiinta qarnigii kow iyo tobanaad buuggiisa american cruside ama saliibka maraykanka ee uu qoray labada kun iyo labaatankii wuxuu ku tilmaamay in xilligan uu yahay mid la mid ah qarnigii kow iyo tobanaad isagoo ku booriyey dadka maraykanka inay isku diyaariyaan dagaal maskaxeed iyo mid fikir taasoo dhalisay muran xoogan inkastoo uu sheegay in hadalladiisu yihiin tusaale oo keliya haddana dadka ninkan dhaleeceynaya ayaa waxa ay ku tilmaameen kuwo cabsi gelinaya xildhibaanada taageeray ninkan ayaa ku dooday in khibraddiisa ciidan ay tahay sababta loogu baahan yahay iyaga oo sheegay in aragtida qofka laga saaro shaqada uu qabanayo hase yeeshee kuwa ka soo horjeeda ayaa ku dooday in qofka leh aragtiyo noocaas ah uusan lahayn kalsoonida lagu hagi karo ciidanka difaaca ee dalka oo ay ku jiraan kumanaan muslimiin ah waxay sidoo kale sheegeen in magacaabistiisu ay dhaawici karto xiriirka maraykanka iyo dalalka muslimka ururada muslimiinta maraykanka ayaa ku baaqay in laga noqdo go-aankan iyaga oo sheegay inuu halis ku yahay wada noolaanshiyaha iyo nabadda gudaha dalka maraykanka inkastoo loo ogolaaday inuu la wareego xilka haddana waxaa laga warsugaya sida uu la tacaali doono caqabadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee horyaala dalkaas
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyadaysay istishaadka laba faaris oo ka mid ah halyeeyada mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta ilyaas cabdulaahi ayaa si amba qaadaya
bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciwaan looga dhigay allah ha ka aqbala labada faaris hana dadejiyo guusha islaamka iftitaaxyada bayaanka kadib ayaana lagu yidhi waxa ina soo gaaray warka istishaadka laba faaris oo ka tirsan fursaanta ummadda sharafta leh ee ka jihaada dhulka jasiiradda nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam dhulka islaamka iyo jihaadka kadib nolol sharaf leh oo ay ku qaateen jidka dhiiranaanta iyo nafurnimada fagaarayaasha guusha iyo shahaadada iyo ku sabridda duruufaha imtixaanka iyo dhibaatooyinka allah ha ka aqbala sheekha mujaahidka muhaajirka muraabidka hogaamiyaha ah maxamed bin saalex almuqi oo loo garan og yahay abicali addeysi iyo saaxiibkiisii ku wehelinayay jidka jihaadka walaalkeenna hogaamiyaha mujaahidka ah iyo ansaariga daacadda ah camaar bin saalex bin maxamed al cawlaqi oo loo garan og yahay abisaalix diweli waxaan allah uga mahadcelinaynaa in waddada jihaadka ay weli si joogto ah u diiwaangelinayso in ummaddan aysan dhiman oo ay weli hurayso wiilasheeda kuwa ugu qaalisan si kor loogu qaado kelimadda allah sharcigana loo hirgeliyo iyo in la iska caabiyo shirqoollada iyo isbahaysiga gaalada allah ha aqbala shahaadada shuhadadeenna darajadoodana ha saramariyo hana geeya jannatulfirdows hana kulmiyo iyaga iyo shuhadadii ka horraysay waxaan halkan uga diraynaa tacsi tiiraanyo leh iyo hambalyo isku dheehan qoyska labada shahiid hoggaanka jihaadka jasiiratul carab dhammaan mujaahidiinta caalamka iyo muslim kasta oo ka damqanaya dhibaatooyinka ummaddiisa kuna dadaalaya in sharciga allaah uu mar kale noqdo midka kownka lagu maamulayo jidkan waxaa lagu xardhay dhiiggeenna si diinta ay u saramarto loogana hortagay in gaal uu nijaaseeyo dhul muslim ah ama uu uga xanibo muslimiinta in ay caabudaan rabbigooda iyagoo xor ah oo sharaf leh si aan u ogaanno darajada sharafta leh ee labadan faaris waxaa muhiim ah in la xuso in bartilmaameedsigoodii uusan ka dhicin goob dagaal oo la isaga hor yimid balse uu ahaa duqayn fulaynimo oo ay fulisay awood weyn oo caalami taasoo adeegsatay nidaam dhammaystiran si ay u dabagasho uguna desho diyaaradaha aan duuliyaha lahayn wilaayada shabwah ayaana martigelisay halgan nafur oo cusub oo ay ku shahiideen laba geese oo ka tirsan geesyada islaamka kuwaas oo laf dhon gashay ku noqday dowlado waaweyn iyo isbahaysyo gaala oo wax magarataa sidaas ayuuna u socdaa loolanka waxaana aragnaa isbahaysi dhan oo awooddiisa isugu geeyey sidii uula dagaalami lahaa laba rag oo muslimiin ah kuwaas oo riyadoodu ay ahayd in lagu dilo jidka allaah sidaa ayaana geedka jihaadka lagu waraabinayaa oo uu ku xoogaysanayaa hooska sharciga allaahna uu ku gaarsiinayaa dhulka oo dhan sidaas ayaana dhabbaha ay ku baxeen labadan shahiid aan u rajaynaynaa inay qaadi doonaan kolonyooyinka jihaadka weliba si isdabajoog ah jiilba jiilka ka dambeeya ayuu ka dhaxlayaa waajibaadka midnimada diyaargarowga iyo oofinta ballanta jihaadka inta aan nool nahay sida ansaarta iyo muhaajiriintuba ay u xambaareen bilowgii islaamka si daacadnimo iyo xilkasnimo leh walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun mahadsanid alyaas wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga iiraan ayaa booqday deegaan hoostaga degmada buga qable iyagoona adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada deegaankaasi yaasir maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya wafdigan ballaaran oo uu hogaaminayay waaliga wilaayada hiiraan sheekh guleed abunabhaan qaybna ay ka yihiin takhaatiirta maktabka caafimaadka ee wilaayada waxay booqasho ku tageen deegaanka cadi jamaaco ee hoostaga degmada buqa qable waxa uuna waaliga iyo wafdigiisa kulan la qaateen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka iyadoona sidoo kale ahmiyadda safarka waaliga ay qayb ka tahay in adeegyo caafimaad loo sameeyo bulshada deegaanka kuwaasi oo isugu daray baaritaan caafimaad iyo daawo qaybin sheekh guleed abunabhaan ayaa inta kulanka uu socday si aad ah ula dardaarmay hoggaanka dhaqanka ee bulshada deegaanka caadi jameeco waxa uuna kaga mahadceliyey sida ay u soo dhoweeyeen wafdigiisa
bacd alxamdulilaahi tabaaraka wa tacaala ikhyaarta aan maanta martida u nahay deegaanka cadi jameeco waxgarad dhaqan iyo culimo inta meesha fadhiday dhallinyaraba waa idiin mahadcelinaynaa jazaakumullahu khayran soo dhoweyntiinna iyo gogoldhigiinna aad baad ugu mahadsantihiin safarkeenna de sidaa idiin muuqato waxaan ugu helinayey walaalihii caafimaadka wilaayada oo ayagana booqashada qayb ka ahaa oo qorshahoodu uu yahay in dadkaas walaalahooda muslimiinta ah ay booqdaan gaar ahaan qaybta caafimaadka baabuurkaas hadda meesha taagan oad arkaysaan wuxuu u raran yahay waa deegaanka aan maanta joogno qorshuhuna waxaa weeye markii ugu horraysayna ma aha oo deegaanada wilaayada booqashada noocaanihi ay ku tageen ayagana waa u mahad celinaynaayoo ilaahay subxaana wa tacaala ajirgooda ha weyneeye waxaan rabnaa marka waxa un lala socdaa waa daawo in dadka la siiyo ayagana haddeed qayb bay ka yihiin ama mushaarakadan hadda ama safarka iyo ziyaaradan ku soconay qayb ka yihiin waadna isku hari doontaan oo shaqadaasay idinla qabanayaan ama idiin qabanayaan waxaan leenaha marka ayaga walaalaha maktabka oo mas-uulkii hadda wilaayada uu nala socday iyo raggii arkaantiisa ahaa waad mahadsantihiin dadkaas walaalihiin ah si wanaagsan oo qiimo badan u qaabila kuwooda yaryarka ee awlaad dhigta kuwooda waaweyna ka waalid dhigta kuwooda dhexdhexana ka walaal dhigta u adeega u khidmeeya dadaal badan bixiya intaasi kadib waxgaradka iyo guud ahaan bulshada deegaanka cati jameeco oo la hadlay andalus ayaa ka warbixiyey kulanka ay la qaateen wafdiga waaliga hiiraan iyo adeegyada caafimaad ee loo sameeyey cabdirasaaq xasan cumar waxaan joogaa cadi jameeca anigoo ka mas-uule maxaan ku ihahdaa deegaanka cadi jameeca odayaasha ninka ugu horeeya oo qabiilka matalan ah maashaan ayaan joogaa cadi jameeca maantana waxaa nagula kulmay waaliga gobolka iyo maktabka caafimaadka oo daawo siiyey dad badan oo bukaan ah oo gabdho iyo ragba leh wakhti gaaban dadkana hadda eh, si daran ay wax soo buux dhaafiyeen marka waa ku faraxsannahay sida maanta eh, waaliga safarka uu noogu yimid iyo diktoorkiisa iswato eh, aad iyo aad ayaan uga faa'iidaysteen ilaa insha allahu tacaala wixii bukaanna wixii dawo la siin ilaaha ku caafi ibraahim gidibar dowlad cali jimca ku sugnahay maanta waxaa nala kulmay waaliga gobolka hiiraan iyo maktabka ee, caafimaad meeshaasoo daawo dadeed lagu bixinay daawadaasoo dad badan oo bukaanna meesha ay soo buuxiyeen haddii ilaahay ku reeba bukaankina meesha lagu daawey sidaas aawadeed walaayada hiiraan waa u mahadcelinaynaa waana ku sharfaynaa marya cabdi goosaar aleeyira waxaan joogaa tuulada cadi jameeco maanta waxaa noo yimid caafimaadka xarakada waxayna siiyeen daawow nin walbaba sidii loo hay daawo ahayna siiyeen waxaan ugu duceynaa barako allaha u yeelo maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ayaa si joogto ah kormeer ku mara degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyagoona adeegyo caafimaad oo lacag laan ah u sameeya bulshada ku dhaqan dhulka wilaayada mahadsanid yaasir ardayda mid ka mid ah macaahidda shareecada ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilba ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe walaalka cismaan axmed uubow ayaa warbixin inooga diyaariyey umuurtaasi midhaha jihaadka allaah ee ka aloosan bariga afrika waxaa ka mid ah badqabka ku barbaaraya barashada diinta islaamka iyo ka bara'a qaadashada kuwa diintooda ka beeray dhowaan mid ka mid ah macaahidda lagu barto culuumta shareecada islaamka ayaa dhigay bandhig cilmiyeed ay sidoo kale fasax ku gelayeen ardayda dhigata mid ka mid ah macaahidda shareecada ee lagu barbaarayo jiilka mustaqbalka ee xambaaraya humuumta ummadda waxaan ka qayb galay goob ay ku sugnaayeen tobannaan wiilal yaryar ah oo xifdinaya qur'aanka kariimka sunnada nabiga iyo mutuunta kale ee cilmiga kuwaasoo ay u dheer tahay akhlaaqda wanaagsan ee ay ku heleen ku hoos noolaanshiyaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee ay sababteeda u shahiideen boqolaal mujaahidiin ah وأقول مستعينا بالله ومتحدثا باسم معهد الشريعة في محافظة جلب الإسلامية لهذا الجمع المبارك مرحبا بكم بقلوب مملوءة بالحب والود وعرفان للجميل واعلموا أننا فرحون ومسرورون غاية السرور تارة نفرح بزيارة من نحبهم ويحبوننا وتارة نفرح بقرب عطلة كنا ننتظرها على أحر من الجمر واستفدنا خلال هذا المدة دروسا هامة مناسبة غيرت نمط حياتنا وأسلوب معاشنا وكنا نزداد العلم الشرعي يوما بعد يوم bandhigga ayaa ka koobnaa in badan oo ka mid ah culuumtii ay ardaydu ku soo qaateen macadka waxaase dareen gooni a lahayd markii mid ka mid a ardayda uu soo istaagay manasada kana hadlay istishaadka halyeygii daaciga ahaa mas-uulkii muddada dheer dhexmuquurinayay maamulka iyo maareynta arrimaha wilaayaadka mas-uulkana ka ahaa kamirodhalinta macaahidda ka furan wilaayaadka oo ay ku soo wax barteen boqolaal dhallinyaro ah oo saaxada jihaadka ku sugan أتانا خبر استشهاد والي الولايات الإسلامية في الصومال وكانت حادثة مؤلمة خلفت في قلوبنا تأثيرا كبيرا ومن هنا نعزي أنفسنا والمس- والمسلمين جميعا محتسبين عند الله عز وجل الأجر ونعزي أهله وأقاربه وأصحابه إنا لله وإنا إليه راجعون واعلموا أننا لسنا أول من أصيبوا بفقد حبيب أو قريب أو عزيز هذا حال الدنيا فإن رحل شهيدنا هذا من الدنيا فإن سيرته العطرة المملوءة بالجرأة والإقدام والإنجازات الطيبة لم ترحل بل دخل من التاريخ بصفحاتها البيضاء نحسبه كذلك والله حسيبه وليعلم الجميع أن قتل الأمراء واستهدافهم علامة صدق وثبات على الدين mar kale ayuu niyad fiican ka muujiyey in haliyada islaamka ay ummadda horteeda soo taagaan kuwa diintooda iibsaday indhahan u ah gaalada sidoo kalena ku lugta lahaa dilka sheekh maxamed mire ومن هنا ننتظر من بواسل التوحيد وجنود المغاوير وليوث الإسلام كما عهدنا وعلمنا منهم مرارا وتكرارا أن يقوموا لثأر شهيدنا من الكفرة الأمريكان ولكل من له ضلوع وتورط من الجواسيس والمنافقين في قتل الشهيد ويتأهبوا لذلك ويحملوا أكفانهم ويخوضوا غمار الملاحم مستبشرين بإحدى الحسنيين قد بذل شهيدنا هذا كما ذكر في البيان الرسمي الصادر من قيادة العليا لحركة شباب المجاهدين جهودا طيبة مشكورة في سبيل ذلك وقدم التضحية بعد التضحية من أجل هذا العمل وبارك الله سعيه maamulka macadka ayaa ardayda kula dardaarmay inay u adkaystaan dhibaatada waxbarasho ayna sugaan maalin ay mahadin doonaan masiirada maalmaha waxbarasho waxaadna joogtaa weli bidaayadii baad joogtaa insha allahu khayr iyo wanaag iyo maaragta cilmi oo dhanna waa dhiman yahay marka ha noqonin qofka maaragtay gebagabada ka maqnaa lahaa isku noqonin u dardaarmaya awala aan u dardaarma haddana u sheegaya ardayda kullu aatin qariib wey horta maalin maalmaha ka mid a haddaan nabad nahay baad tamanin doontaan in mar labaad laydin xareeyo markaana ma suurtagelayso fursadu ma ma daa'imto mana soo noqnoqoto haddaad marka aad waddadii lugta ku haysaa adkayso waadna mahadin doontaa insha allah waxa weye maaragtay naftaada iyo waalidkaa iyo dadkaaga iyo waxa weye maaragtay waa anfici doontaa insha allah haddaad adkaysato kama marneen waalidiin ka qayb galay oo iyagana si weyn ugu farxay cilmiga ay xambaareen ubadkooda waxaan u mahad celinayaa allihii subxaana wa tacaala waqti noo siiyey inaan xafladan kasoo qayb galno waxaan u mahad celinayaa cid walba oo fikir iyo caqli iyo wax walba leh sabab u ahayd in macadu shareeca la aasaaso ayaan u mahad celinayaa intaa kadib mid ugu horeyso ardayda waxaan leeyahay waxaan liin diyaarinayo juhdigan faraha badan lagu bixinayo wax kale maaha inaad ummadda aada wax ka bedeshaan qof walba inuu ku xisaabtamo ummadaha nagu hareeraysan oon islaamkaanan ahayn nin walba inuu wax ka bedeli karo micnaa inaysan fikradiisa iyo aqligiisa keliya inaysan ku koobnaanin cilmiga asaga keliya inuu bartay micnaa waxaan kaloon ku faraxsanahay juhdiga faraha badan lagu bixiyey sababtoo ah waqti yaroo kooban aad wax baranayseen waxaa hadda aan arkayno indhaheen aan ku arkaynana waxaa weeye juhdigani lagu bixiyey miro dhalkeeda waxaan leenahay macallimiintii iyo maamuulayaalkii iyo howsha hayey waxaan leenahay jazaakum allahu khayr lajino ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqatay goobaha waxbarashada deegaano ka tirsan wilaayada gedo xasaam carfaad ayaa faahfaahinaya tartankan oo iskugu jiray aqoon kororsi iyo mid dhiiragelin ah waxa uu guddigii ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay ardayda madarasada labraar ee deegaanka faafaxdhuun tartankan ayaa waxa uu dhex maray laba majmuuc oo kale ah wiilal iyo gabdho ee ardayda madarasada labraar ee deegaanka faafaxdhuun waxaa majmuuco weliba la weydiinaya toddoba su'aalood su-aashan oo fiqiga ah ayadana waxay ku socotaa gabdhaha dhagaha u fura insha allahu tacaala hal natakalamu anaa qadaa alxaaja hal natakalamu anaa qadaa alxaaja
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعيقو يا إخرى عبد ولي أو كترتما يا قبلها أو لا ترتما يا ويلش سؤال لي ويدي جوابتي هذا لا نتكلم أثناء قضاء الحاجة jawaabtay bixisay gabadhaas waa jawaab sax ah wiilasha ayaa su-aashaan leh waxaad dhammaystiraysaa xadiidkan laa tusaaxib ilaa أنا مقعيقو مسيد علي أو ترتما يا ويلش أو لا ترتما يا قبلها سؤال لي ويدي جوابتي هذا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود su-aashii la weydiiyey wiilasha ay xadiidka ahayd jawaabta ay ka bixiyeen jawaab sax ah gabdhaha dhagaha u fura waa maadada juqraafigaan weli ku jirnaa udkur aljihaad alfarciya udkur aljihaad alfarciya
السلام عليكم أنا كنت طلع وأنا بدأت أجري ودي دراسة أسكتها شمال شرق شمال الغرب جنوب الغرب جنوب الشرق su-aashii la weydiiyey gabdhaha waa jawaab sax ah masmu kitaabi aladii unzila calaa muusa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ما ترتمى يا جماعة ما ترتمى يا ولد سؤاشي اللي كتاب جوابته إذا اسكت كتاب التوراة su-aashii la weydiiyey wiilasha jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax waa kitaab towraad ugu dambayntii waxay guusha raacday majmuucada wiilasha ee ardayda madarasada labraar ee deegaanka faafaxdhuun ee wilaayada gedo waxayna idaacadda islaamiga andalus makarafoonka la dhex qaaday labada majmuuco ee tartamayey maasha allah indi imaan xuseen baa layidhaha magacayga tartanka ku baxay ardada gabdhaha iyo wiilasha oo macalimiinta annaga ayna tartamiyeen tartan aad iyo aad u fiican oon ku faraxsannahay annaga hooyooyinkan aad ugu faraxsannahay buu ahaa boqolkii sagaashankabu waan ku guulaysanay ilaahay bayna mahaddaa u sugan tahay maasha allah tartanka iyo wiilasha iyo gabdhaha markay tartamahayeen marka hore annaga hadda waxaan islaheen gabdhaha ayaa tartanka ku badan haddana maasha allah waxaa noo muuqatay inay wiilasha aad iyo aad tartanka oo gabdhaha oga badiyeen oo gabdhaha hooseeyaan anigoo anfac aadan bashiire madarasada labaraar fasal labaad wiilasha maanta ay naga raa wax badan aan ka raan jirna laakiinse mar dambe inay naga raan insha allah aan jecel anigoo magaceygii cabdiqadar maxamed oo dhiganaya madrasada labaraar iyo magaalada faafadhuun ardaydan isku meel dhiganaynay madrasada labaraar ayaa annaga maanta tartar galnay gabdhaha iyo wiilasha u dhexeeya waana laba darajo ayaan aga badinay aniga oo magaalada maxamed qaar diiriya oo madrasada dhigta alabraar gabdhahii wiilasha isku meel wax kusoo barteen waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta isoo waxbaray iyo waalidiinta fasalka dhigta fasalka saddexaad tartankan ayaa qayb ka ah howlaha dhiirigelinta macaahidda iyo iskuullada ku yaala wilaayada gado ay qabteen guddi ka socda maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo kormeer ku maraya goobaha waxbarashada ee wilaayada islaamiga ah ee gado waad mahadsantahay cazaam ugu dambayntii shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya mar kale Yaasir Maxamed ayaa warbixinta warkan haya ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay intaas in ka badanna way ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay magaalada koorbe ee ku taalla waqooyiga wallo ee gobolka amxaarada ee dalka itoobiya sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta gobolka shilku ka dhacay iyo takhaatiirta deegaanka oo la hadlay warbaahinta shilkaani oo dhacay shalay gelinkii hore ayaa sarkaal lagu magacaabo geetaajo araage oo ah afhayeenka booliiska magaalada shilku ka dhacay uu warbaahinta u xaqiijiyey in shilka ay ku dhinteen shan iyo labaatan qof halka sodomeeye kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo isugu jira rag iyo dumar shil gaari oo noocan oo kale ah ayaa isla shalay laga soo sheegay inuu ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga gobolka shaawa kaasi oo sida ay tibaaxayaan warbixinadii ugu horreeyey ee warbaahintu kasoo tebisay in dhowr qof ay ku dhinteen shilalkan baabuurta ee iska soo daba noqnoqonaya ayaa qayb ka ah shilal waaweyn oo dhowaanahani ka dhacayay deegaanada buraleyda ah ee gobolka amxaarada iyadoo dhowr isbuuc koor sidaan oo kale shil weyn oo ay ku dhinteen toddobaatan iyo kow qof uu ka dhacay degmada boona oo ku taalla bariga gobolka sidaame ee koonfurta magaalada adis ababa ee dalka itoobiya waad mahadsantahay yaasir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nagaintaas waad ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warkii xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu